dadka ku nool degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa la nool dhibaatooyin kala duwan oo ka dhashay maamul xumo baahsan oo ka jirta magaalada dhibaatooyinkani waxaa ugu horeeya isbaarooyinka isdabajooga ah ee la dhiganayo gudaha magaalada iyo banaankeeda sidoo kale maamul xumada ka jirta magaalada ayaa sababtay in uu xirmo isbitaalka degmada taas oo culeys hor leh ku noqotay shacabka qaybaha kala duwan ee bulshada oo ku nool magaalada ayaa kulan isugu yimid waxa ayna cabasho ka muujiyeen dhibaatooyin kala duwan ee haysta
waxaad ogtihiin markaan ka bilaabo degmada gudaheeda waxyaabaha ka jira waxaad ogtihiin in isbaarooyin maaragtay kala joogsi lahayn la dhigaayay laamiga dheer ee mara degmada oo ilaa hadda sababa in mararka qaar la dhiga xitay fiyaalihii magaalada isbaarada la dhigo waxaad ogtihiin maalmihii shalay iyo doraad iyo wixii ka horreeyaba inuu xirnaa isbitaalkii degmada oo lagu adeegayay hooyooyinka umulaaya maaragtay dhallaanka loogu adeegayay inay maaragtay uu xirnaay caqabadahan aan sheegnay waxay ka dhex jiraan keliyaha reer matabaan cid kor nooga imaatay ma jiraan waxaad ogtihiin ambalaastii dad qabiil hadday soo baxeen layihin ambalaastii loogu adeegayay hooyada ku nool baadiyaha ee soddon kilomitr ama afartan kilomitr degmada matabaan u jirta in la yidhi iriddi kama bixi karto marka koowaad horta taas sharaf dhacay nagu tahay haddaan reer matabaan nahay mas-uuliyadda koowaadna waxaa qaadaya maamulka degmada maamulada ka jira dalka ee ku daaban shisheeyaha ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana dhibaatooyinkaasi ay isugu jiraan kuwa diineed iyo kuwa adduunyo intaba